lacagtaana horta waa lacag oo laba boqol oo kun oo dollar waxaana ku deeqay nolosha xubiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin xisbi xubiyada lays nabada kulan mala qaran u b d iyo horusocod oo ah lixda xisbi ay ku mideysan yihiin xisbiyada nolosha sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal maaragtay kala duwan oo xisbiyada nolosha ay ku mideysan yihiin taageersan oo ganacsato leh oo shaksiyaad maaragtay ilaahay wax siiye maaragtay ay ku jiraan marka waxa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada ay ku gaartay dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaaduhu saameeyeen gaar ahaan labada maamul goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed maaragtay berdaale
marka lacagta intee bay gaaraysaa oo lasoo ururiyey laba boqol oo kun oo dollar waay sidee markaa u qorshaysan madasha xisbiyada in lacagtaasi gurmadka ay ugu talagaleen ay u gaadhsiiyaan labada magaalo ee fatahaaduhu ay saameeyeen beledweyne iyo berdaale waxaa la sameeyey laba guddi oo uu maaragtay magacaabay muxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madasha madaxweynihii hore sariif sheekh axmed labadaas guddiya ka kooban marka hirshabeelle loo magacaabay oo kulan toban ah iyo kan berdaale oo todoba xubnooda marka labadaas guddi guddi kastana wuxuu leeyahay guddoomiyihii laba ku-xigeen kuwaas ayaa si toosa marka ufulin doono gaarsiin doonana meelihii loogu talagalay na gargaarkaasi waxaa soo baxay waro sheegayey in madasha mas-uuliyiin ka tirsan qorshahoodu u ahaa inay boqdaan goobaha ay fatahaaduhu saamaysay sida beledweyne oo kale arrintaa maxay nooga sheegi karaysaa waa run saasay sideedii subaxnimo ayaa qorshuhu ahaa in magaalada beledweyne la tago sidoo kalena isla berito in la tago magaalada berdaale laakiin roobab xoogan oo xalay ilaa saakay ka da-ay maaragtay magaalada beledweyne ayaa waxay sababtay in maaragtay diyaaraduhu aysan ku degi karin deegaanadaas marka sidaas darteed ayuu dibidhaco u yimid marka hore wuxuu ahaaba qorshaha markii meesha la tago in lacagaha iyo waxoo dhan marka halkaa lagu wareejiyo laakiin ku dhawaaqada galabta sababta keentay iyo baaqashada safarkaas laakiin waa la bixi doonaa madaxda way tegi doonaan deegaanadana waa la tegi doonaa laakiin maaragtay maadaama gurmadku uu deg deg yahay in shaqadu ay sii bilaabato ayaa loogu talagalay senator elias marka ma kula tahay lacag intaan laba boqol oo kun gaaraysa inay ku filan tahay ugargaaridda dadka dhibaatada fatahaadda intaa la-eg soo gaartay
daban dhibaatadu inay foogan tahay ayaan aaminsannahay oo intaa in ka badan ba ay u baahan yihiin dadka deegaanadaas ku waxyeeloobay laakiin noloshu bilow maaragtay fiican oo hadda uun dagaal ay samaysay dhowrkii maalmood hadda ay jirtay oo dee shantii beri hadda ay noloshu si rasmiga u jirtay maxaa la dhahaa marka arrintaas waxay marka isleena hadda kulley ilaa shan kun oo qoys ayaa loogu talagalay in marka hore ay gacanta gaarto kadibna un dagaalku waa sii socon doonaa maalmaha soo socdo kulley dadka soomaaliyeeda kala duwana de waa u istaageen muxuu ahaa gurmadka dadka waxyeeloobay marka noloshana waa un kusii shaqeyn doontaa wixii karaankeedii ah muxuu ahaa in dadkaasu la gacan qabto intii maaragtay gabar ah